markana dhegaystayaal waxaad naga sugtaanba waa barnaamijkai hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud waa kuwan
barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaan ku bilaabayaa ibraahim o warqad ay ugu horeyso hooyo waris xaashi gele iyo abti cabdinuur cabdulqaadir ayaa ku jira asxaabta kale ee ku jirta warqadan tahaniyada ah waxaa ka mid ah cali cabdulqaadir cilmi calas hani cabdulqaadir cilmi calas iyo hidaayo abuukar waa hidaayo cabdulqaadir cilmi iyo axmed xasan madey calas iyo sidoo kale muna cabdulqaadir cilmi calas iyo maxamed cabdulqaadir cilmi calas iyo anise axmed cabdulaahi iyo jenaraal cabdiraxmaan warsame cilmi caara iyo shawo waa gargarete waxaan halkan tahnid uga daraynaa bay yidhaahdeen aroosa arooska cilmi cabdulqaadir cilmi calas iyo aroosada faadumo amal bulxan xasan halkay ku aqalgaleenna looma soo sheegin hase ahaatee waxaanu leenahay arooskaasi allah ka dhigo midkii wanaagsanaadee waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray brofesor ibraahim maxamed yarow iyo isaaq maxamed yarow iyo ciise daayow waanow iyo waxay yidhaahdeen cabdilatiif sheekh maxamed iyo sucaado sheekh maxamed iyo nafiiso sheekh maxamed iyo nuurto bare yarow iyo qumane faarax cabdi iyo waxay yidhaahdeen nuur bulle maxamed deeqo cabdulaahi iyo odageeda iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen xabiiba maxamed xasan iyo nuno maxamed xasan iyo faadumo maxamed xasan iyo shariif nuur sheekh cali sheekh nuurow iyo asxaabta dhammaan waxa ay jecel yihiin inay hambalyo aroos ay gaarsiiyaan cabdirashiid sheekh maxamed nuur iyo shamso cabdulaahi aadan oo ku aqalgala bay yidhaahdeen marka cadday gaar ahaana xaafadda bayturaas waxaana ay leeyihiin ducada xaggiina le waaye arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii ubad khayr qaba lagu kala helo warqadanna waxay naga soo gaartay aabe cabdulaahi axmed jimcaale hooyo jimcaay cali cadow iyo sidoo kale xasan cabdulaahi jimcaale iyo waxaa kaloo warqadana ku jira xuseen cabdulaahi jimcaale iyo daahir cabdulaahi jimcaale iyo cabdiqani cabdulaahi jimcaale iyo sidoo kale axmed nuur cabdulaahi jimcaale dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layiri dhammaantood dadkani waxa ay joogaan baa layiri minnesota waxaanay tahnid dhalasho u dirayaan cabdikaafi sheekh yuusuf iyo xaaskiisa bay yidhaahdeen oo uu wiil ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohio saddex iyo labaatankii bishii agost wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen maxamed amiin waxay leeyihiin soo barbaar hooyadii magaceedii laguma soo daran ibrahin oose ahaatee waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo barbaara
dhinacii heesaha haddii aan ku hormarra caasho sabab kale hamoodine suntaadii habeenadan waan ka seexawaayo seedahaad goysay
seedaha maxaa gooy jacayl maxaa kale goyla oo jacaylku maseefa waa waxaa la yaabalahay wax kasta mar waa sun mar waa dawo mar waa seef mar waa masaar mar Waa- waa waa siduu doono.
neecaw qabow Hay.
iyo te caanaha hal cabo
siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sannada hali hayste siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sannada hali hayste sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe cad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteene cad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee adna sibi ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee adna sibi ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee sabab kale qamadine sabab kale hamadine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii goyse sabab kale hamadine sabab kale hamadine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii goyse xalay baan saqadii dhexe sariirtaan ku jiifsaday sagaal jeer ka dooso xalay baan saqadii dhexe sariirtaan ku jiifsaday sagaal jeer ka dooso sudiga cadcadiyo sol iyo abaarba sahayli fadhiiste sudiga cadcadiyo sol iyo abaarba sahayli fadhiiste adna way sagsaagto subaxadaani saragniyo adna way sagsaagto subaxadaani saragniyo saacadana ku ime ima kala sokayside adna way sagsaagto subaxadaani
codkii macaanaa ee hiba maxamed hiba nuura iyo heestii sabab kale hamoodin way tiri suntadii habeenada waan ka seexan waaye waa tahay islaamaad baanu leenahay intaasaannu ku dhaafno dhinacii waraaqaha mar kale ibraahinow haddaan gudagallo waxa ay ka timid warqaddan aan soo qabanayo waa warqad aad u dheer waxaa la yidhi waxaa ugu horreeya cabdiweli ibraahim aadan garyare iyo maxamed cabdi faarax afgoye iyo cabdulaahi jaamac cali iyo cabdulaahi maxamed xuseen taajirow iyo daahir cabdulle calasow iyo bilo gurxaan axmed halkan dhammaan weriyaal baa isku bahaystay waxaa sidoo kale ku jira xuseen koonfurow sayid cali casayr cali daahir ciid saalax xasan cusmaan saalax dheere iyo sidoo kale raage cali dheere iyo cabdiraxmaan nuur abuukar iyo fardowse maxamed cabdulle iyo shukri macalin cabdi raxmaan shuute iyo farxiye maxamed maxamuud sabax bay ku magac dheer tahay iyo sidoo kale nasre maxamuud cilmi degan iyo towfiiq shire iyo maxamed daa'uud cumar waxa uu ku magac dheer yahay yumbiyare iyo sidoo kale malaayumbi malaayiin malaayumbi aan maqli jiray marka waa malaha marka xaafadaha malayga lasoo gadaya mala Ah.
mid baa jiri jiray ibraahim oo la dhihi jiray kaas ha soo gadin marka midka lafaha yaryariska ay ku jiraan oo laga cabsan jiray in carruurta oo ay u dhunto khatar ay ku galaan haa laakiin waxaad ogeen cashoy ha markaan yaryareen malaygaasoo kale markaan cunayno ha oo ay nagu tagto eh, lafta yarista dhuuban gabal rootiya a inta naloo gooyo afka naloo geli jiraa nala jiray liqa idinku calalina waa rooti qaleel ah si ay laftu usi si ay laftu usii qaato marka waa xeelad waa xeelad waa xeelad jirtay ba ahayd.
laakiin Waa malaayga quruufa baa ka macaan qurufow waa tahay waa tahay malaayo dhan wuu macaan yahay Waa ku ibraahim basharaa sida quruufow
waxaa kaloo ku jira nasre maxamuud cilmi waan sheegay iyo sidoo kale yumbi baan maraya iyo sidoo kale cabdi waa cabdixakiin cabdi ismaaciil ilka dhagax baa lagu naanaysaa iyo cabdiraxmaan guure maxamed waa gentleman nuurudiin macalin ah, mukhtaar diino iyo siciid cabdikariin iyo cabdulqaadir mukhtaar cabdulqaadir waxa uu ku magac dheeryahay dinaari iyo maxamed midnimo iyo dhammaan baa la yidhi bahda saxafiyiinta soomaalida ee ku dhaqan dalka holland waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan ashaadiye maxamed cabdi iyo seegeeda cabdiraxmaan maxamed waxay leeyihiin ha noqdeen labadii isku waaro ubad khayr qabana kala hela aamiin aamin ayaan leenahay caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo dahabo sheekh saraad iyo firdowsi ibraahim iyo faysal xaye warqadana caasha waxa ay naga soo dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray hooyo dahabo sheekh saraad iyo firdowsi ibraahim iyo faysal xayir qaasin iyo cabdulaahi xayir qaasin iyo faadumo mursal geedi iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen xildhibaan nuur xayir qaasin iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo faadumo xayir qaasin iyo caruurteeda iyo cawaale sheekh saraad iyo guuro cabdulaahi hirre iyo xasan xayir qaasin iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo bishaare xayir qaasin iyo axmed shukri dool waxay kala joogaan jigjiga doolow aado iyo waxay yidhaahdeen waxay kala joogaan jigjiga doolow aado iyo doolow baay iyo bohol garas iyo ardisababa waxaana jecel yihiin inay taanayd gaarsiiyaan cabay ibraahim khaalid iyo marwo samsam ibraahim oo gabar ugu dhalatay degmada doolobay ee gobolka afdheer waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey umulkhayr ducaduna waa xaggiina waxaa leenahay gabadhaas allah ka dhig tii soo barbaarta oo waalidkeed anfacda annaguna aamiin waanu raacinayna warqadanna waxay ka timid ibraahim oo bal warqadan aan raaciye brofesor cali xaashi dhoore iyo sacdiyo cabdulqaadir ciise iyo doctor bowlad baa la yidhi xasan cilmi calas waa dhammaan ilma xasan cilmi calas baa ku jira doctor waa james xasan cilmi calas iyo abti mursal xaashi geele iyo abti xaaf ducaale geele iyo abti cabdikariim ducaale geele iyo sidoo kale cabdi waa abti baa la yidhi cabdi xabiib ducaale geele iyo abti daahir ducaale geele iyo habaryeel khadiijo ducaale geele iyo aniso cabdulqaadir xaashi dholodholo iyo axmed weli urur waa axmed weli uruur baa la yidhi iyo sidoo kale reer aadan cilmi calas iyo habaryeel xalwo xaashi geele iyo dhammaan asxaab kale oo fara badan waxaa kaloo ku jira reer xasan warsame cilmi calas iyo sidoo kale habaryeer jamaad xaashi geele iyo caruurteeda waxay taaniid u dirayaan arooska cilmi cabdulqaadir cilmi calas iyo aroosada faadumo amal bulxan xasan waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo kii waaree wanaagsanaada ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano heesta xigta ibraahim caasha adiga noo soo qabataas waa tahay ibraahim oo waxaan soo qabanayaa heesta halku dhegeedu yahay iidow iyo codka fanaanada laki xaaji wacays
Iga waytada olkaya bortaya Iga waytada iya yajiskaya Iga waytada on irjilana Awlaadey awshawa eegta Ogaw mako ega doono Ido waytada olkey abartaya Ido waytada iye ajiskaya Ido waytada on irjilana Uladey awshawa eta Oga moko ega dono ebadkeemako aajisaw meerateena maki eediyaw qaradaba alla oo dhige anaantaad madiidani ehe ebadkeena maki aasiyaw meerateena maki eediyaw qaradaba alla oo dhige anaantaad madiidani ehe oo aan mudno adduun malki waarayo eetoko galina ieefaiyeyo akhiraadii geshana anfaqiijinaadini allani asumoye islaana allani kutuga iye amin ero oo amuudno adduun malki waarayo eetoko galina ieefaiyeyo akhiraadii geshana anfaqii jannaadini allani asumu iyo islaano allanin kutuge yey amin ero Idoo aragga aragga abshirtaya iyey emalka emalka afimaadkaya cidka hobadhego iye farxada la oye indhogay nuursha waa eegta orooda mal owaaya doono idow aragga aragga abshirtaya iyey emalka emalka afimaadkaya cidka hobadhego oga farxada ilmude indhohogay nuurshawa eegta orooda mal obaaya doono amarkaaley oofiyo idaale maamulo adile ininkii adeego ahdikoo ka qaaday taas amarkaaley oofiyo idaaley maamulo adile ininkii adeego ahdikoo ka qaaday taas wal amuude adduun malki waarayo ee dooko galiya madow indhage nuurshe
ibraahim wacnaad oga helay heestaxa la kaca jucays aad bay ii soo jiidatay waxay tidhi amarkaagale inaan oofiyo Haye.
oon adigale aan kuu adeego oon Oon reerkaaga adigale aan maamulo ku ahaado.
oon reerkaagale aan ku aan maamulo Haye.
waa intaasoo dhan micnihii way isdhiibtay oo waxay leedahay ilaahay baaba xaaskaaga iga dhigay amarkaagaa jira yaa salaam baarinimaan ku dhammaatay baarinimu waa ku dhammaatay ficnaan laheedaa in dumarka ay sidaas u dhaqmaayaan ibraahim
yaa okay cashir aad bay u ficnaan laheed waa tahay la gacaajo waxay soo haydi heesteedii iidow waa tahay ibraahimna warqadna warqad aan soo qabtayna fanaanada ugu horeysa fanaanin badan baa diraya laakiin iyada ugu horeysa waa la kaxaaji wacays iyo sidoo kale cabdi ibraahim iyo cabdi dejiye iyo xuseen carab iyo sidoo kale waxaa ka mid ah baalyare dalmaryare hodan cabdiraxmaan dheere cabdi baadil ibraahim maxamed weerow shiine cabdulaahi cali digriyow cabdi cilmi falis cabdi maxamuud iyo sidoo kale baa layidhi lixle muxyadiin nuur iyo axmed rasto iyo cabdiweli sayidka baa layidhi iyo aadan shimbiralays iyo raxmo roosi iyo ikraan caraale maxamed waa dhammaan fanaaniintii heesahooda aan dhegeysanayno o dhan ibraahinow waxaa kaloo ku jira abwaan cabdiqani ibraahim garyare iyo sidoo kale abwaan cabdirashiid aadan iyo sidoo kale farxiye fiska iyo xuseen shire ciyaar jecel iyo cabdi shire ciyaar jecel waa jooqle shire ciyaar jecel warqadan aad baa loogu soo kulmay sidoo kale cabdirashiid daacad baa ku jira dhammaan fanaaniintaasi oo kale jooga baa layidhi meel kasta oo dunida ka mid ah waxay tahaniyada u dirayaan lamaanaha iscalfaday baa layidhi waa weriye shaadiya maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan maxamed arooskoodu ka dhacay magaalada breda baa layidhi ee wadanka holland warqadan goordhaweydna way soo martay shaadiya iyo saygeeda waxaan u rajaynaynaa cabdiraxmaan maxamed in ilaahay uu ka dhigo kuwa isku waara ubad khayr qabana kala helaa aamiin aamiin tahniyadan waxay naga soo gaartay aabbe maxamuud nuur cabdulle iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdikariin maxamuud nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo caydaruus maxamuud nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo hooyo barne faarax maxamed iyo hooyo khatro diiriye buraale iyo aamino maxamuud nuur iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo muxubo maxamuud nuur iyo waxay yidhaahdeen faadumo maxamuud nuur iyo seegeeda iyo cabdirashiid xasan ciise iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo doctor cabdirasaaq xasan ciise iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan xasan ciise xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen aabe cabdi cali nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aabe maxamuud axmed cabdallah iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen caruurtooda iyo idriis cabdulaahi faajacan iyo burhaan faarax maxamed iyo cabduqaadir cabdiraxmaan maxamed iyo cabdiraxmaan cusmaan aadan iyo farxiyo cusmaan faarax iyo injineer maxamed cabdinuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen sheekh maxamed cali xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba ardada jaamacadda puntland state university b s u garowe waxaanay jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laabah iyo heestanba ay gaarsiiyaan cusmaan maxamuud nuur oo ku magac dheer cusmaan dheere iyo waxay yidhahdeen asma maxamed cabdirasaaq oo iyagu ku aqalgalay garowe waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waarah oo ubad qarqaba weyba kala siiyo aamiin ayaa leenahay amiin ayaan raacinaya warqadana waxay naga soo gaartay cumar yuusuf axmed waa cumar shaafi iyo cismaan dalmar faarax iyo siciid dalmar faarax iyo hooyo ilhaan jacfar saalax iyo abti saalax jacfar saalax adeero baa layidhi bashiir siciid aadan iyo aabe xildhibaan baa layidhi cabdirasaaq siciid aadan iyo abshir siciid aadan iyo cabdifataax siciid aadan iyo ugu dambeyntii mustafa siciid aadan dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan baa layidhi u k norway finland germany denmark iyo soomaaliya waxaanay tahaniyad meher u dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen farta iyo faraatiga sidiiq cabdirasaaq siciid iyo nawaal cumar axmed oo meherkoodu uu ka qabsoomay baa layidhi sweden baa layidhi waa wadanka gobolka sweden waaba yaaba wadanka sweden gaar ahaan magaalada stockholm bay yidhaahdeen waa kowdii bishan sebtembar ee sanadkan waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in ilaahay barakeeyo aamiin heestan noo raacay caashoy oo waa igu soo tuutuuraysaa maanta laadkee maanta heesaa xaggaagaan u badanaya baasaa lagu waalan maqli jira marka marka kubadda lagugu soo celiyo maanta oo dhan ay golhayaha ka dhammaan weyda lasoo celiyo marka dambe waa dhalane
waa tahay waxaan soo qabanayaa heesta alkudhegeedu yahay baar dheere heesahaas kuma jiro waa hees kabana oo macaan oo malaha jirkaa ka dhex qaadaysa ibraahimo codka waa fanaanka xasan aadan samatar heese kaban ayaaba dugu waashay
igusoo gutaaco bartankooda taagay boqolyobayo badii jacaylka igusoo gutaaco watankooda taagay barbarkaan ujeedan kala bixinba waayo barbarkaan ujeedan kala bixinba waayo taloway ugu baahdo beerka iruxmanayey taloway ugu baahdo beerka iruxmanayey hurdo tegsan waayo hamna igu balaadho walaba bugleya hurdo tegsan waayo hamna igu balaadho walaba bugleya allaya baqoolu marbardhiirayaa taga tiilaygu beeriyo yaa bidhic halaaya boqortii haweenka labaashaalacaawa allaya baqoolu marbardhiirayaa taga tiilaygu beeriyo yaa bidhic halaali boqortii haweenka labaashaalacaawa bariyo galbeediyo sumaray bakoolo midankaaga baydho quruxdaada baaldhigo bariyo galbeediyo sumaray bakoolo midankaaga baydho quruxdaada baaldhigo kumanula bishi beraha dugiday kumanula bishi beraha dugi basashiyo galaydii babayguna ay ku yaalaan basashiyo galaydiyo babayguna ay ku yaalaan haddaad baro ku leedahay anna buurta saaray sideen ku barija
allayaa boqolo
barbaar dheer ayaa taga kula baashaalacaaw
aniga intaasoo dhan waxaa uga harayaa alla yaa boqoloo mar baar dheer ayaa taga codka macaana banaanka xasan aadan samator heestii caadi maaha ya caadi maaha waa tahay ibraahino malaa waxaan ficnaan lahayd in ereygaas dhegeystayaashana kula garanay maxaa tiri caadi ma aha calaashan heesad aad uga heshay aad iyo aad iyo muusikaba waa tahay iyo codka meel Iyo codka.
meel laga tuuro male baan maqli jiray codka macaan xasan aadan samatar ayuu ahaa iyo heestii baar dheere intaas haddaan ku dhaafno ibraahinow maxaa noo xiga caasho haddii aan dib ugu noqonno dhambaalada ay dhegeystayaasheena noo soo direen waxaan dhambaalkan ka helay hooyo nuuro cabdulle gorod iyo aabe bulxan xasan iyo reer cumar cabdi iyo waxa ay yidhaahdeen reer cabdulaahi januuni iyo reer cabdulle gorod iyo khadiijo cabdi baale iyo reer cabdulle gorod iyo waxa ay yidhaahdeen reer cabdi warsamo gorod iyo faadumo salaad urur iyo reer cabdi cilmi gorod iyo reer ciise shirwac iyo reer warsamo cali godane iyo waxay yidhahdeen reer duulo cabdulle gorod iyo reer cabdiraxm iyo reer cabdiraxiin cabdulle gorod waxaanay jecel yihiin inay taanid u diraan arooska cilmi cabduqaadir waxayna jecel yihiin inay taanid u diraan arooska cilmi cabduqaadir cilmi calas iyo waxay yidhahdeen faadumo amal bulxaan xasan waxaan filaynaa inay idin dhegeysanaya waxaan leeyihiin arooskiina kala kulmaa nolol raaxo badan wiil iyo caana gabar iyo caan annaguna amiin ayaan ibraahim u raacinaynaa bal waxaad noo soo qabataa waxaad moodaa waraaqihii in aan horay u laacnay heesta xigta heestaan dhegeystayaashaena caash usoo qabanayno waa wadnahay dhag dhag dhag leh
waa aariya ka baxaysa miya waa la buufinaya wuu soo noqona bum bum bum haye maxaa hela wadnaha wadaha waxyaale waxaa noo sheegaysa farxiyo fiska dhayahaygiyo taasi waa dhacdee inta aanan kala dhiman oo aanan kala dhiman dhannaha iga tegin bay tiri wadnahay dhag leh haye
waa tahay heestaasi ayaanan kusoo gabagabaynana guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno haddii aa laydmo toddobaadka dambe waa anigoo ah ibraahim xasan garab idaandure iyo caasha ibraahim asraacisid ibraahim cashuud oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno ibraahim xasan daandureye caashe cuud iyo barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha waan filayo in aad heesaha iyo sheekadaba aad ka hesheen